أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaaraya kusoo dhowaada faafreebka qodobadan caawa dhegaystayaal barnaamijka ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah kataa'ib khibaari ah oo muuqaal cusub ka soo saartay weerarka miinah oo dhowaan ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka hiiraan barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonnaa warbixin aan filimkaasi idinkaga diyaarinay qodobada kale dhegaystayaal waxaa ka mid ah camaliyad istishaadi ah oo khasaare uu ka soo gaaray maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya oo maanta ka dhacday magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo bayaan ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta in ka badan shan iyo labaatan milyan oo reer suudaan ah oo u baahan xaalad gurmad deg deg ah kadib markii ay dalkaasi ku sii baaheen dagaallada iyo colaadaha ka jira baadari kenyaan ah oo ku bakhtiyey shil gaari oo ka dhacay koonfurta dalka kenya sidoo kale barnaamijka caawa waxaan ku soo qaadan doonnaa macadka sayid maxamed cabdulla xasan ee u furnaa beelaha cuulyahan iyo maxamed subeyr oo lagu soo xiray degmada salagle ee wilaayada jubbooyinka iyo martisharaf kala duwan oo hadalla ka jeedisay xaaladihii ugu dembeeyey filistiin duulaanka yahuudda iyo duqaymaha khaza iyo dhanka kale habsami u socodka howlgalka duufaanta al aqsa qodobadaas iyo wixii kale ee soo kordha iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin bashiir muxyidiin iyo ismaaciil salaad ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaa toos nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo caalamka toos aad nooga maqlaysaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisa aad ku maqasheen aan caawa ku soo gudbin doono qodobo kala duwan oo xiise badan barnaamijka waxaan ku bilaabi doonaa kataa'ib al ikhbaariyah ayaa muuqaal cusub galabta ku baahisay baraha bulshada kaas oo lagu soo bandhigayo kamiin dhowaan ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka hiiraan haddaba waxaad ku soo dhowaataan warbixin filimkaasi idinkaga diyaarinay cabdulqaadir maxamed rabbaani ayaa inoo haya
muuqaalkan cusub oo ay baahisay mu'asasada al-kataa'ib garabka warbaahineed ee mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu soo bandhigayaa weerar dhabagal ah oo dhigta dhiigga loogu darayo maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay deegaanka jicibow duleedka degmada buulo burte ee wilaayada hiiraan muuqaalka oo soconaya muddo toddoba daqiiqo iyo bar ah ayaa waxaa la arkayaa murtadiintii kamiinka loo dhigay oo naftu doorbiday in ay lugahooda kaga baxsadaan goobta dagaalka waxayna u qaybsameen kuwo goobyaal ah oo hubkooda barkan markay rasaasta mujaahidiintu ka halesha halbowlaha iyo mid geedaha naf ka dayay ee isyiri mujaahidiinta dhirta kaga dhuumo oo kaamirada al-kataa'ib ay soo qabatay isaga oo ilgulucleynaya iyo mid naftu tusisay ee isku tuuray halista webiga ee isu dhibaya xaaska sheedana ay ka tooganayaan mujaahidiinta mujaahidiinta ayaa gacanta kusoo dhigay askar noolnool oo gacmaha kor u taagaya indhahana caddaynaya islamarkaana sugaya waddadii la marsiin lahaa iyo gaari nuuca haartoobka ah oo ay saaran yihiin hub iyo agab ciidan kaas oo hareeruhu ay ka fadhiyaan laba maxbuus oo murtadiin ah kuwaas oo ka hadlaya halka laga soo qabtay iyo halkay kusoo tababarteen welibana waxay fariin u dirayaan saaxiibadooda ay isku safka ahaayeen
ismaal waxaa kusoo tababartay dakaatirya waxaas tababarinayay ilaa afar sano wallaahi waa qaldan wallaahi waa qaldan aadan ismaan caddow oo la joogo walaalaha muslimiinta dadkaan dagaalamayan waxaan u sheegayaa sida cali jeegtoo kale sida abrahan sheelaroo kaleeto dadka aaday u luqdiyaan beenay u sheegaan waxay ku dagaalamayaan uma sheegin wax aan ballaqaadahoo wax dheef adduunyaha oo ad ana aan lahayn inay dadka u sheegayaan agabkoodii dhan waan ku wataa waa ka carareen waxay haastaan manaa waxdii dhan dooray uga carareen oo hadda qoryaha wadana waa leeh qoryahaas ka dhigaan xoolooda ay laashadaan wax raba ma laha wax u soo jeeda ma laha hadda sidii meelahan ay ku yimideen ay ku noqdeen hortooda u baxaan hadday soo noqdaan dhibaatada meesha taalla shalay way arkeen kuwa la socdo baa horta saaran nooca leeh ayagana waxay ku dhimanayaan ma yaqaanaan qof walbaa meesha u aadi karaa ha aado ha isaga tago dhibaatadaanay leedahay haddana dadkii fuwadayna ay ka cararaan dadoo dhaawaca oo dhibaataysan ay kuu jeedaan ay ka cararaan haddana ay kugu sheekaysanayaan
weerarkan kamiinka ah ayaa maleeshiyaadka ridada looga dilay kow iyo toban askari sidoo kalena looga dhaawacay lix iyo toban kale waxaana muuqaalkan ay soo saartay muasasada al-kataa'ib garabka warbaahineed ee mujaahidiinta laga dheehan karaa jabka xoogan ee murtadiinta kasoo gaaray weerarkaas ka dhacay deegaanka jicibow ee duleedka degmada buulaburte
markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta warbaahinta oo alaaba halkan uu ka soo jeediyo bashiir muxyidiin abu ayman haya bashiir caaw maxaa kaa cusub waa mahadsantaha walaalka faysal mahad caawa waxaa iga cusub dhacdooyin iyo warbixinno lagu qoray mareegaha internetka ugu horreyn waxaan soo qabanayaa barta uu barnaamijka faafreebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegaraamka gelinkii dambe ee maanta waxaa lagu faafiyey filim cusub oo ay soo saartay kataayib akhbaari ah kaas oo ahaa weerar ka mid ah oo lagu beegsaday maleeshiyaadka murtadiinta oo ka dhacay buurta jicibow duleedka degmada buulaburde ee wilaayada hiiraan kaasoo lagu dila tira maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta laguna soo qabtay askar noolnool sidoo kale barta waxaa lagu faafiyey war-saxaafadeed ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta oo lagu sheegtay camaliyad istishhaadi ah oo saaka subaxdii hore ka dhacday saldhigga ciidamada riddada ee xerada loo yaqaan kuliyadda jaalisiyaad ee magaalada muqdisho taasoo sababatay khasaaro dhimasho iyo dhaawac sidoo kale faysalow waxaa barta lagu faafiyey banaadir ciidamada mujaahidiinta oo maanta dagaal culus ku qaaday fariisin maleeshiyaadka hirdada gaar ahaan kuwa isugu yeera nabad sugidda ay ku leeyihiin agaarka saldhig galbeed degmada dharkinley ee magaalada muqdisho dhimashada waa hal askari oo murtad ah sidoo kale barta waxaa lagu faafiyey isla weerar ka dhacay muqdisho ciidamada mujaahidiinta oo qarax la beegsaday maleeshiyaadka isku magacaabay booliis militaar oo ku socdaalayay deegaanka ceelasha biyaha ee dowlaadka muqdisho dhaawaca waa laba askari oo murtadiin ah sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin oo ku sugnaa isgooska deegaanka ceelasha biyaha ee dowlaadka muqdisho sidoo kale barta waxaa la soo geliyey saacadihii lasoo dhaafay warbixinno taqaariir xubno kala duwan oo ku baxa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda islaamiga al andalus inahaas ayaa ugu muhiimsan markan waxaan soo qabanayaa websaytka soomaali memo warbixinada maanta lagu daabacay waxaa ka mid ah daawo filim laga soo saaray dagaalkii jicibow ee lagu laayay ciidamada dowladda riddada sidoo kale waxaa soomaali meemo maanta lagu daabacay warbixin cusub ayaa sheegtay in shan iyo labaatan milyan oo reer suudaan ah ay u baahan yihiin daryeel iyo mucaawino sidoo kale warbixinada soomaali meemo lagu daabacay waxaa ka mid a maanta khaza laba iyo labaatan cisbitaal oo xirmay iyo tirada shuhadada oo kor u dhaaftay kow iyo toban kun waxaa sidoo kale lagu qoray al-shabaab oo sheegatay mas-uuliyadda weerar ka dhacay guriyadda jaalisiyaad war-saxaafadeed inahaas ayaa ugu muhiimsan walaalka markan waxaan soo qabanayaa websaytka caalamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ee wax ka qora jihaadka ka socda bariga afrika warbixinada maanta lagu daabacay waxaa ka mid ah baadari kenyaan ah oo ku dhintay shil ka dhacay koonfurta kenya wararka ka imaanaya koonfurta dalka kenya ayaa sheegaya in shil culus oo khasaaro dhaliya uu ka dhacay waddada dheer ee isku xirta magaalooyinka nairobi iyo nakura ee koonfurta waddankaasi halkaas oo ay ku dhinteen laba qof oo mid uu yahay baadari kenyaan ah warbaahinta maxalliga ee kenya ayaa sheegtay in shilkaas oo ka dhacay inta udhexaysa nairobi iyo deegaankaas uu galaaftay nolosha dad badan oo kenyaan ah kadib markii ay isku dhaceen laba baabuur oo waddadaasi marayay shilkan ayaa si gaara kaga dhacay meel u dhow xarunta kiyungu ee magaalada nifasha ayaa lasoo warinayaa inuu u dhexeeyey shan gaari waxaana marka laga soo tago dhimashada baadariga ee qofka kale halkaasi ku dhaawacmay in ka badan labaatan ruux oo ay ku jiraan saddex caruur oo aan qaangaarin sidoo kale warbixinada maanta lagu daabacay websaytka caalamada waxaa ka mid ah daawo muuqaal cajiib ah iyo kamiinkii murtadiinta loogu dhigay duleedka jicibow waxaa sidoo kale lagu daabacay dhegeyso bayaanka taliska ciidanka mujaahidiinta iyo camaliyaddii muqdisho warbixinada kale ee lagu daabacay waxaa ka mid ah websaytka caalamada qaraxyo khasaare dhaliya oo ka dhaca muqdisho inahaas ayaa ugu muhiimsan walaalka waa tahay bashiir ugu dambeyn maanta maxay ahayd hadalhayntii taallay baraha bulshada waa mahadsantaha walaalka faysal mahad waxaa saacadihii lasoo dhaafay aad loo hadalhayaa muuqaal uu baahiyey kataa'ib akhbaariyah kaasoo lagu soo bandhigay weerarkii kamiinka ahaa ee ka dhacay buurta jicibow duleedka degmada buuloburda ee wilaayada hiiraan ee bartamaha dalka soomaaliya faysal oo muuqaalkaas waxaa baraha bulshada ka daawaday dadyow aad u badan waxaana laga bixinayay tacliiqaad kala duwan dadka filimka daawaday oo qaarkood tacliiqinayay waxaa ka mid ahaa daawadahan lagu magacaabo asad colow wuxuu yidhi ceebta day warniman yahow aan idin su'aalee horta fulinimada magaalnimada keenta sidoo kale ayaan saafi oo ka mid ah dadkii filimka daawaday oo faala ka dhiibatay mar ay tacliiqinaysay qayb ka mid ah filimka waxay tidhi wax welibo waxaa igu daran midkii webiga nafta ka raadiyey bala kugu dhacday faysalow daawada kale oo lagu magacaabo jamaal cali maxamed isagana waxa uu leeyahay arjiciba uu ceeb baa ka dhacday sidoo kale dulqarnayn daawada ay ugu qoran tahay isagana waxa uu leeyahay jasaakumullaahu khayran walaalaha alkataa'ib al akhbaariya faankoodii iyo barbugaandadoodii waxaa u dambeysay in biyaha naf laga raadiyo daawadahan isagana waxa uu leeyahay waa rag alle mar kasta ku xiran allema idin dayacayo guul iyo gobonnimo geesiyaasha islaamka daawado kale oo lagu magacaabo cabdalla sheekh ayaa yidhi allaw adaa ku mahadsan oona tusiyey wax indhaheenna ku farxaan allaahu akbar allaahu akbar fayslow xubintii hadalhaynta warbaahinta caawa waa inaga intaa aad buu mahadsan yahay bashiir muxuudiin abu ayman ayuu kaasi ahaa halka dhegaystayaal aad nagala socotaanna waa idaacadda islaamiga ah ee andalus waa hagaaga dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halka uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ah ee andalus markanna jubbooyinka dhowaan degmada salagle waxaa lagu soo gebagabeeyey macad maxad u furnaa beelaha cowlyahan iyo maxamed subayr kaasoo loogu magacdaray sayid maxamed cabdulla xasan macadkan waxaa ka qalinjabisay ilaa boqol arday oo muddo saddex sana ah wax ku baranayay mas-uuliyiin iyo martisharaf kala duwan ayaa ka qayb galay xafladdii macadkaasi lagu soo xidhayey ugu horeyn codkaaad dhegaysan doontaan waa suldaan cabdiqani cabdulaahi maxamed suldaanka beesha maxamed subeyr oo kelimadan kooban munaasabaddii macadka lagu soo xirayay ka jeediyey alxamdu lilaah allahu subxaanahu wa tacaalaa ayaa mahadda maantaad iskale ina soo gaarsiiyey inoo fududeeyey xafladdii khitaamka ee macadka asayid maxamed cabdulahi xasan ay ka qalinjabinayso ardayda beesha ogaadeen gaar ahaan beesha cawliyaaniya maxamed subeyr ilaahay baan uga mahadnaqaynaa wax badan mahad alle kadib waxaan u mahadnaqaynaa amiirkeenna xarakatu shabaab almujaahidiin asheekh axmed abu cubayda xafidahi ullahu fi اddunya wاlaakhira oo abaal badan ku leh macaahidda qabaa'ilka oo maartan juhdi badan ku dhiibay sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa guud ahaan mujaahidiinta oo ilaahay sabab uga dhigay amnigan iyo khayrkan iyo cadowga ay hor joogaan inay maartay macaahidani ay ku soo dhammaadaan khayr iyo wanaag sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa walaayadeena jubbal islaamiya oo iyadu mubaashir ahayd oo maxwarka hawshan dhaqaajinaya ahayd gaar ahaan waaligeenna asheekh maxamed abu cabdallah xafidahullah fi dunya walaakhira sidoo kale waxaynu u mahadnaqaynaa walaaladii macadka gacanta inoogu hayay hadday tahay lejnadii beesha wakiilka ka ahayd labadii mudiir iyo macallimiintii sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa marti sharafta meelo fofo ka timid xilligan roobka iyo dhiiqadaa iyo kuwa degaanka hadday tahay nuqobada qabaa'ilka hadday tahay culimmada mujaahidiinta ganacsatada dadweynaha gabdhaha iyo rag looma kala hadhin xafladdan waan u mahadnaqaynaa ilaahayna waxaan leenahay ha idinka abaalmariyo miisaankiina xasanaadkan allaha idinku siyaadiyo sidoo kale waxaan u mahadnaqaynaa khayr allaha siiyo iclaamkeenna islaamigaah hadday tahay kanaalka akhataa'ib alakhbaariya iyo idaacatu alandalus alislaamiya iyo idaacatu alfurqaan alislaamiya waan u mahadnaqaynaa waa iyaga cidda gudbinaysa khayrkan iyo wanaagga muslimiinta kale een meesha joogin u gudbinaysa ilaahayna iyagana ha xifdiyo akhriya duun abaalkoodana allah badiyo ikhwaanii waxaan si gaara ugu mahadnaqaynaa marka beeshii ardadan bixinaysay maaragtay juhdiga badan ku bixisay hadday tahay ururintooda dhaqaale uraadintooda ka fikirkooda har iyo habeen hadday tahay nuqabadii qaybahooda kala duwan culimmadii ganacsatadii mujaahidiintii iyo guud ahaan qabaa'ilkan u kala hadhin waxay ku bixiyeen runtii wakhti iyo dhaqaale ilaahay ha ka ajirsiiyo waxaan leenahay wax ka mida waad gudateen xaqii ay awlaaddiinna idinku lahayd waxaan u soo gudbayaa ardayda qalin jabisay maanta ee halkan fadhida ee intana ummada oo muslimiina ay u wada yimaadeen xafladdooda inay maaragtay dhiirigeliyaan oo ay weyneeyaan oo ay la dardaarmaan wallaahi wixii laydin baray waad qaadeen waa tahay markana codkaad maqli doontaan waa ugaas axmed ugaas cumar ugaas qorane ugaaska guud ee beesha colyahan allihina waafajiyey makaankan quruxda badan ee gurigiisa lagu tilmaamahayo yaa mahad iska leh allihiina haysiiyey bini'aadan naga yeelay muslimiin naga yeelay caaqil naga dhigay mahad baan u celinaynaa mahad aan la koobi karinoo bilow iyo dhammaan aan lahayn allah baan u celinaynaa maxaa yeelay allah inoo suurtageliyey sidan quruxda badan ninkii wax garanhayo mahad baan u celinaynaa wahaan maxaad u celinaynaa bulshada ka soo qayb gashay ee saqiir iyo kabiirba leh ee martida leh ee odayaasha leh ee nuqubada leh ee waalidiinta leh hooyiyo aabbaba leh mahad baan u celinaynaa ilaahayna waxaan idin leenahay ha idin xifdiyo maxaad ducadaa ku mutaysateen hooyiyo aabba markii la dhaho ama nuqobo la dhaho ama oday la dhaho ama culimo la dhaho culimo waa tii waxna bartay qur-aanka ilaahay iyo kalaamullaahi iyo sunna nabi maxamed tiina bartay wey waan u mahad celinaynaa hooyiyo aabbo dadkana ilaahay uurkooda ka soo saaray oo jismooda ka beeray quruxda badan muslimiinta waan u mahad celinaynaa juhdi badan bay ku bixiyeen dhaqaalay ku bixiyeen waan u mahad celinaynaa waxaan u mahad celinaynaa xarakatulmujaahidiin amiirkeenna sare axmed cumar abu cubayda xafidahullaah ilaahay waxaan leenahay ha inoo xifdiyo waxaan kaloo mahad u celinaynaa amniga inta sugtay ee safuufta taagan ee gaalada la dirinayso ee naftooda ka gatay alla mahad baan u celinaa waxaan leenahay allaha idin sugo allahda idin kaalmeeyo shaqada aad haysaan ee gaalada hor taagan tihiin maxaafadada salagle oo amiirkeeda nala jooga iyo makaatiisiisa kala duwanna mahad baan u celinaynaa maxaa yeelay dadkan ay gacmaha ku hayeen habeen walbay ka xusbeen hayeen waardiye ka hayeen u dhafra hayeen cadow mid kor ku buubahayo mid hoose oo waardiye ay ka hayeen mahad baan u celinaynaa iyo inta ka soo la haysay ee la dhaqaalaynaysay ee odayaasha ahayd ama aabbaha lahayd ka murgaysay mahad baan u celinaynaa waxaan kaloo mahad u sii celinaynaa amiirkeenna abu cabdalla maxamed mahad ballaaran baan u celinaynaa min bilow min dhammaad macadkaani quruxda badan maalinka la bilaabay buu joogay lacagtiisu wax ka aruurshay ilaa miyomin haadaa buu nala joogaa dhoobuu soo jiiray hadduu noo yimid macadkuu soo xidhay waana bilaabay ilaa min bilow min dhammaad intaasuu gacanta nagu hayay naga warqabay daruusta baxayso midka buko daaweyntiisa mahad baan u celinaynaa hooyooyinka mahad ballaarana gooniaan u celinaa way naga caloo jilasan yihiin shalay waxay islahaayeen wiilashiinna meeshaa galay waxbaa la duqayn doonaa waxbaa la xirxiri doonaa waxbaa dhiman doono waxba ma dhimanin wiilasha waa kuwan wakhtigooday sugahayaan maalinka ayadaheedna maantay ka qurux badan yihiin kana jiida fiican yihiin kana daaweyn yihiin shalay carruur baa qaar baa garag u soo baxay maa sha allaahu waxaan mahad u celinaa wiilashiina yaryarkae ku samray ilaahay kitaabkiisa baran hayey tadbiiqin hayey maantana idindhaha annaga idlan ka keenay say wax u barteen ilaahay waxaan idin leenahay carrabkiinna birya boog baa allaha ka hayo kuwa dadka weeleeyo oo gaarsiiyaan allaha idinka dhigo wakhtigana wuu igu gaaban yahay haddaan sii darir lahaa oday baan ahay oday madaxuu ka darir lahaa waxaan idin leeyahay waxaan idinka rabnaa keliya inaad maanta horta nasiib badantiin ogaada kuwii nala dhashay ee idankaydinala dhashay ee magaalada reesaag la ahaa ee shalay la yidhi kuwan waa la xirxiri rabaa oo waa la duqayn rabaa oo maxay ahayday qarax baa lagu xiri rabaa qaraxna lidinkuma xihan hal cunoo geeriyooda idinku jiro hal bukoodina hataa idinkuma jiro waa mahad ilaahay waa sharaf kuwii cararee meeshaa tegey maanta yaa war ka hayo welwel iyo walbahaar bay ku nool yahayn wasakh iyo dhibaato waxaan idiin sheegaynaa laba meelood bay inta badan soomaalidu caradaa waa labadan meelood ee cadowga aan isku nahay waa kenya iyo etoobiya iyo meelay gaari joogto waxaan idiin sheegaynaa kuwa idinka cararay maanta waa jaahiliin idinku jaahiliin ma tidiina waa caydh haddane caydh ma tidiina ilaahay baa qani idinka dhigay maxaad qani ku noqoteen kitaabka musxabka ah iyo sunna nebi maxamed aad qani ku noqoteen waa mahad alla uu bixiyey bini aadan ma bixin karo ilaahay baana ku raaligelinaynaa ee bini aadan laguma raaligelinayo kuwa ayaga maanta welwel bay ku lehay idinku welwel kuma noolidiina markaad meeshan imaanaysayna waxaan lidiin bilaabahayay waxba maydin lakiin maanta waxbaad tihiin waad noolaan kartaan waad shaqaysan kartaan maxaad ku shaqaysan kartaan waxa ilahay idin bar wuxuuni wax kale waad kala garanaysaan waxaan idin leenahay marka meeshaa waxaa ku qoran macadka sayid maxamed cabdilla xasan beeshaa ogaadeen ee bah ee baahale khaasatan maxamed suweyri cawliyahan ninka meeshaa ku qoran magaciisa ee idinkugu magac daray qisadiisa umaa idinka rabaa wax kale idinkama rabno allaahu akbar waxaan idin leeyahay wiilal yahow waxa laydin baray waa laydin bartay waa laydin baray ma aha ku dhaqma inaad ku dhaqataan baa laydin rabaa aayadda ugu qabanay qur'aanka uma nadara waay uma nadara ninkii qalbigiisa ay ku jirto ummadda gaarsiiya hooyooyinka gaarsiiya iyo wixii idinkugu talagalay annaga waxaan idinka rabnaa keliya magaca meeshaa ku qoran meesh wixii loogu qoray sifaadkiisii inaad ku sifowdaan assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu waa tahay dhegaystayaal markanna codka idinku soo maqan waa maamulaha macadka sayid maxamed cabdulla xasan oo ka sheekaynaya marxaladihii kala duwanaa ee macadka uu soo maray iyo maadooyinkii kala duwanaa ee lagu daraysaynayey taariikhda marka macadka la furay insha allah ikhwaani fillah wakhtigoo iska cariiri ah sida khudbadba aad ku maqlayseen waa labada bishi safar kun afar boqol afartan iyo laba hijiri daraasaduna waxay bilaabatay labaatan iyo lixdii bishii safar kun afar boqol afartan iyo laba hijiri tirada ardayda lagu furay xilligaas waxay ahayd boqol iyo soddon arday haddii khayr lasla doono inta badan lagama wada faa'iidee boqol iyo soddonkii ilaahay fadligiis waxaa maanta noo soo najaxday oo ka faa'iidaysatay fursaddaas muslimiinta ay ugu deeqeen oo insha allahu tacaala waalidiintoodana ay u soo hureen boqol arday oo ka soo cabtay ishii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo caqiidada saafiga ahayd oon lagu soo darin waxyaabaha gaalada maanta ay habeenay maalin idaacadaha iyo iclaamka ay la taagan yihiin oo saafi ah gaalana ka cadhaysiin doono insha allah fataraadka la qaatay macadka intuu socday lix fatro ayay ahayd saddex sannana waa furnaay maadooyinka lagu qaatay haddaan horay u gudagalo insha allahu tacaala waxay kale yihiin qur'aanka waa la dhammeeyey kaamilkiisa tafsiirka qur-aanka kariimka ilaa shan iyo toban jus ayaa la fasiray hidaayatulmustafiid ayaa ka mid ah taysiiru axkaamu tajwiid tuxfatulaطfaal ayaa lagu qaatay matanuljaariya intaas waa qur'aankii culuumtiisa alxadiidu wa culuumuhu ayaa ka mid ah waxyaabaha intii macadka uu socday lagu daraaseeyey waxaana ka mid ah riyaadu saalixiin buluuqu ulmaraam cumdat alaxkaam arbaciinu اnnawowi islaaxu اlmujtamac iyo sidoo kale musطalaxu اlxadiid taysiiru اlmusطalax manduumat اlbayquuniya iyo nukhbat اlfikr sidoo kale caqiidada nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam oo saafiga ah ayaa lagu bartay oo ka mid ah kitaabadeeda alcaqiidaة اlwaasitiya alwaajibaat اlmutaxatimaat alusuul الثaلaaثة qawaacid اlarbaca sulam اlwusuul kitaabu الtawxiid iyo sidoo kale usuul الsunna waxaa ka mid ah kitaabada lagu daraaseeyey alfiqhu wa usuuluh wa qawaaciduh abi shijaac yaaquut الnafiis صifaةu salaati الnabiy تلkhiiصu صifaة الsalaad manduumaة الfadfariya manduumaة qawaacid الfiqhiya iyo sidoo kale alusuul min cilmi اlusuul iyo sharxu اlwaraqaat sidoo kale luuqadda carabiga ayaan ka marneen ajruumiga ayaa lagu bartay mulxat اlicraab ayaa lagu bartay tuxfatu siniya ayaa lagu bartay naxw اlmustadaab ayaa lagu qaatay alcarabiyatu bayna yadayka oo laba jus ka kooban ayaa lagu qaatay qawaacid اlimla ayaa lagu bartay sidoo kale siirada nebi moxamed ayaan ka marneen khulaasatu nuur اlyaqiin khulaasatu اlbahiya ataariikhu اlislaami aلzuhd wاlraqaa'iq ayaa ka mid ah sidoo kale kutubta lagu qaatay oo ay ka mid tahay manduumatu abi isxaaq iyo xisnu اlmuslim sidoo kale waxaa lagu daraaseeyey inta macadka muddadiisa ay socotay khadu اlcarabiya iyo juqraafi riyaadiyaad iyo luuqadda soomaaliga insha allahu tacaala marka intii aan maxay aheeto saddexdaas sano aan joognay macadka muslimiintii ardayda maxay aheeto aan u haynay wanaaggaas iyo khayrkaas ay la kulmeen ardaydooda waa hagaaga dhegaystayaal kelimadda ugu dambaysa waxaa xafladdaasi ka jeediyey sheekh maxamed abu cabdallah waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbooyinka bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وبعد أولا وحن مهنق يا الله سبحانه وتعالى ما هدأ لكذب وحن مهنق يا maamulka machadka sayid cabdulla xasan maantay gebagabadiisii iyo khitaamkii iyo xafladdii ugu dambaysay aan taagannahay macadkaas oo muddo saddex sano ah soo socday waxaan markaa u mahadnaqayaa maamulkii juhdiga iyo dadaalka ku baxshay hadday noqon lahaayeen maamulkii gobolka iyo maamulka degmada iyo maamulkii machadka si gaar ah u maamulayay gaar ahaan mudiirkii hore asheekh abu jacfar ama maxamed khayr oo run ahaantii min bidaaya bilowgii ilaa iyo gebagabadii u taagnaa juhdi badanna ku bixiyey fatradii u dambaysay ama bilihii u dambaysayna xoogaa xanuun ah darteed kaga maqnaa iyo maamulihiisii dhammaystiray khayr allaha siiyo ee hadda halkan kelimadiisii ka soo jeediyey waxaan kaloo u mahadnaqayaa macallimiintii u soo dhabar adeegtay machadkan waxaan kaloo u mahadnaqayaa dhammaan daaqimkii ka shaqaynayay machadka min xaaris ilaa murabbi ilaa waxa weeyaan dabbaakh iyo raggii waxa weeye cuntada ilmaha u karinayay habeenii maalinba u taagnaa waxaan kaloo u mahadnaqayaa macallimiinta dhammaan waxaan kaloo u mahadnaqayaa lajnadii juhdiga badan ku bixisay hirgelinta machadkan waxaan kaloo u mahadnaqayaa mahadda alle kadib nuqabada beelaha maxamed zubayr uu ugu horreeyo suldaankeeda suldaan cabdiqani iyo beesha cawlyahan oo machadka martigelisay ardada ugu badanna waxa weeyaan ayadu gacanta ku haysay dhammaan nuqabada beesha cawlyahan ugaaska beesha cawlyahan waxgaradka ganacsatada iyo dhammaan intii ka qayb qaadatay machadka uu ugu horreeyo ugaaska ugaas axmed ugaas cumar ugaas qorane dhammaan waxaan leeyahay beelaha maxamed zubayr ee la isku yidhaahdo bahtanaad ilaahay subxaana wa tacaala ha ka abaalmariyo juhdiga iyo dadaalkii ay bixiyeen waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa culummada iyo ganacsatada iyo dumarka beelaha aan soo sheegay oo run ahaantii si hagarla'aana uga qayb qaatay hirgelinta iyo socodsiinta machadka garab iyo gaashaanna u ahaa ilaa maanta uu ka soo gebagababo waxaan ku soo gebagabeynayaa ardaydii wax ka baranaysay machadka asayid cabdulla xasan waxaan u malaynayaa maalintii ardadan machadka lagu furayey waan joogay gobjoog baan u ahaa way yaryaraayeen haddana rijaal bay noqdeen inaan joogay bilowgii dhammaadkiina aan idinkala soo qayb galay ilaahay mahaddii waa nimco aad iyo aad u weyn alxamdulilah rabbialcaalamiin muhiimadda uu noo leeyahay darteed ayaan dhiiqada u soo jeexnay oon maanta idinkagala soo qayb galnay xafladdan qiimaha badan machadka oo ahaa almachad annamuudaji calaa mustawi lwilaaya machadka ugu macnaha qiimaha badan wilaayada min jihati albinaa min jihati atacliim min jihati adulaab iyo agaasinka iyo idaarada iyo dhammaan maamulkaba waxaana waxa weeyaan siiyey tilmaamtaas maktabka dacwada guud ee xarakada shabaabulmujaahidiin gaar ahaan qismiga macaahidda xarakada shabaabulmujaahidiin oo sheegay inuu yahay machadka asayid cabdulla xasan almachad annamuudaji calaa mustawi lwilaaya wa calaa mustawi lwilaayaat allahu akbar marka aad iyo aad baan ugu faraxsannahay bandhiggii maanta halkan laga soo jeediyey oo run ahaantii dad badan qiiro geliyey dad badanna ka ahoosiiyey hididiilana nugu abuurayna aad iyo aad baan ugu faraxnay dhammaan ardaydii ka qayb qaadatay waxbarashada machadkan maantay cardigan intii ka qayb qaadatayna si gooniyah ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka ha u saaro waxaanan leenahay ilaahay ha idiin barakeeyo cilmigii aad soo barateen intaas ayaan kelmaddeeda ku soo koobayaa haadaa wabilaahi towfiiq
waa hagaaga dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka filistiin waxaa inoo soo jeedinaya waxaa inoo soo jeedinaya walaalkeen ismaaciil salaad aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal soomaali bismillaahi araxmaani araxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal xubintii gaarka aheyd ee aan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yahuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer falastiin ee magaaladaasi ku sugan waxaan idiisoo gudbin doonaa tirakoobkii ugu dambeeyey majaasiirtii ay yahuuddu ka geysteen saacadihii lasoo dhaafay magaalada khaza iyo halka ay marayso khaswada duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yahuudda haddii aan ku horumarno xasuuqyadii saacadihii lasoo dhaafay yahuuddu ay ka geysteen gaareen magaalada khaza waxaa sii kordhaya tirada dadka muslimiinta reer falastiin ee maalin walba yahuuddu ay ku duqeynayaan magaalada khaza ku dhowaad boqol ruux oo falastiiniyiin ah ayaa maanta keliya ku shahiida magaalada khaza in ka badan soddon ruux waxa ay ku shahiideen cisbitaalka loo yaqaano ashifa ee ku yaala magaalada khaza kadib markii saacadihii lasoo dhaafay diyaaradaha yahuuddu ay halkaa duqeeyeen sidoo kale xerada qaxootiga ee jabaaliya iyo deegaano kale oo ka tirsan magaalada khaza ayay maanta yahuuddu ka geyseen duqeymo xoogan haddaba sidan ayuu ahaa jawiga magaalada khaza maanta kadib duqeymihii diyaaradaha yahuudda ay halkaasi ka geysteen
في حدا عايشان؟ في حدا عنده جوا؟ اطلع في حدا فوق في ناس فوق اطلع فوق في ناس فوق في في حدا عايش تحت في ناس فوق في ناس فوق في حدا عايشان
حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل
waa hagaag haddaba tirada dadka falastiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yahuudda ee galay bishii labaad waxa ay iminka cagacagaynaysaa koob iyo toban kun boqol siddeetan iyo toddobo ruux oo falastiiniyiin ah siddeed kun oo ka mid a dadkaasi waxay isugu jiraan caruur iyo haween halka dhaawacyadu iminka ay marayaan siddeed iyo labaatan kun oo falastiiniyiin ah waa hagaag markaana aan eegno halkee ayay maraysaa qaswada duufaanta al aqsa ee ka dhanka ah yahuudda howlgalladii ugu dambeeyay ee ka dhacay magaalada khaza waxaa inoo soo koobayaa walaalkeen shuhayb cabdulaahi aad baad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil saacadihii lasoo dhaafay magaalada khaza waxaa dhacay dagaallo xooggan oo dhex maray kooxaha muqaawamada filistiin iyo ciidanka gumaystaha yuhuudda ismaaciil oo allah fadligii waxaa yuhuudda laga gubay taangiyo dhowr ah iyo sidoo kale gaadiid kala duwan oo kuwa ciidanka qaada ah iyadoo xaafado ka tirsan magaaladaasi ay ka dhaceen iska horimaadyo xooggan oo laisku adeegsaday hubka nuucyadiisa kala duwan markii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee ka soo baxay kooxaha muqaawamada filistiin waxaa lagu sheegay in ciidanka gumaystaha maanta ay ka gubeen toban gaari oo kuwa ciidanka ah bayaanaad kala duwan oo ka soo baxay ayaa lagu sheegtay howlgalladaas waxaana la sheegay in afar ka mid ah gaadiidka cadowga ay ku gubeen waqooyi galbeed magaalada khaza kuwaas oo loo adeegsaday hubka loo yaqaano alyaasiin boqol iyo shan sidoo kale waxa ay sheegeen in shan taangi oo kale ay ku beegsadeen galbeedka magaalada khaza ismaaciilo sidoo kale waxaa hoobiyaal lagu garaacay ciidan ka mid a kuwa gumaystaha mandiqada loo yaqaano jaxrow diig mandiqadanna waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka socday dagaallo iyo sidoo kale duqaymo xogan oo ciidanka yuhuudda ka dhan ahaa ismaaciil sidoo kale bayaan maanta ka soo baxay kooxaha muqaawamada filistiin waxaa lagu sheegay in ciidankooda dagaallo toosah ay kaga jiraan dhammaan jabahaadka dagaalka islamarkaana ay hortaagan yihiin ciidanka gumaystaha yuhuudda ee duulaanka ku soo qaaday magaalada khaza arrintani waxay imaanaysaa iyadoo maalmo ka hor kooxaha muqaawamadu ay shaaciyeen in ciidanka yuhuudda ay ka gubeen in ka badan boqol iyo lixdan taangi ismaaciilow sidoo kale saacadihii lasoo dhaafay waxaa baraha bulshada lagu faafiyey muuqaallo muujinaya ciidamada yuhuudda oo jiidanaya qaar ka mid ah taangiyadooda waxaad arkaysaa miinooyinka ay adeegsanayaan muqaawamada oo gebi ahaanbu furfuray taangiyadii weynaa ay ciidanka yuhuudda ku soo howlgaleen kuwaasoo calamka aad loogu bunbunin jiray waxaana ka mid ah taangiyada loo yaqaano markefa oo maalin kasta lagu jiidayo bacadka magaalada khaza ciidanka yuhuudda waxa ay wataan gaadiidka waaweyn ee loogu talagalay inay qaadaan taangiyada waxyeelooba sidoo kale ismaaciilow goor dambe oo galabta ah kooxaha muqaawamada waxa ay sheegeen in ay howlgal qannaasa ahy fuliyeen ay ku dhaawaceen hal askari oo ka tirsan ciidanka gumaystaha yuhuudda howlgalladaas ayaana walaalka ka mid ah waxyaabaha u diiday gumaystaha inuu taqadum hor leh ka sameeyo furimaha dagaalka si uu gudaha ugu galo magaalada khaza ismaaciilo markii aan ka soo tagno jiidda dhanka kale dhanka kale dadka yuhuudda ah waxay aad ugu kala qaybsan yihiin sida laga yeelayo maxaabiista ay gacanta ku hayaan kooxaha muqaawamada saacadihii lasoo dhaafay telefishinka laba iyo tobanaad ee maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa sii daayey dood ku saabsaneyd maxaabiista yuhuudda ee lagu hayo magaalada khaza falanqayaasha qaar ee doodda ka qaybgalay waxay tilmaamayeen in kooxaha muqaawamadu ay aad uga caqli badan yihiin maamulka gumaystaha yuhuudda wadahadallada soo socda ee isdhaafsiga maxaabiistuna aysan ahaan doonin kuwa sahlan mid ka mid a dadka doodda ka qayb qaadanayey waxaa carruur u dhalay iyo sidoo kale xubno ka mid ah qoyskiisa gacanta ku haya kooxaha muqaawamada filistiin oo waxay ka mid ahaayeen dadkii la afduubtay toddobadii aktoobar wuxuu si aad ah u dhaliilay maamulka gumaystaha yuhuudda isagoo waxba kama jiraan ku tilmaamay hadallada ka soo yarayay madaxda yuhuudda iyo ciidanka oo ay ku sheeganayeen in guulo ay ka gaadheen dagaalka wuxuu leeyahay maxay tahay guusha aad ka sheekaynaysaan haddiiba mar maxaabiisteenna gacanta lagu hayo bishii labaad oo xidhiir ah ismaaciil inahaas ayaa ugu muhiimsanaa wararkii ugu dambeeyey ee filistiin aad buu mahadsan yahay walaalkeen shayb ayuu kaasi ahaa haddaba sheekh maxamed axmed balle oo ka mid a culimmada wilaayaadka islaamiga ayaa dadka muslimiinta ku booriyey in loo duceeyo reer khaza maadaama cudwaanka yuhuudda uu ku socdo qadiyadda falastiin waa qadiyad wadnaheenna iyo qalbigeenna iyo kitaabkeenna iyo sunnadeenna intaba ku soo aroortay subxaana aladii asraa bicabdihi leyla min almasjid alxaraami ila almasjid alaqsa aladii baaraknaa xawlah waa qadiyad uusan ka fiyoobayn qof kasta oo muslim oo muwaxida uu og yahay maanta waxa ay tahay qadiyadda falastiin maxaa yeelay ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa muslimiin naga yeelay ilaahay uu yidhi huwa samaakum almuslimiin ayadu beledku waxaweeye baytulmaqdes uu yahay oo meesha falastiin ay tahay oo shacabku shacab muslima uu yahay ayaa haddana ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu isugu kaaya daray xuquuq wuxuu isugu kaaya daray iimaan wuxuu isugu kaaya daray towxiid wuxuu isugu kaaya daray qibla wuxuu isugu kaaya daray inaan iska damqanno kamatali jasad alwaaxid qadiyadda ayada waa qadiyadaan mutaabacaynayno duufaan alaqsaa waxay noqotay qadiya caalamka ku soo kordhisay waxaan weligeed la arag hadday basaalo tahay hadday geesinimo tahay hadday mufaajaca tahay hadday sirdoonkii caalamka shabaak iyo kan iyo muusaad iyo caalamka iswaxayn jiray tahay wa maca daalika intaa waxaa sii dheer ayagoo yahuuddu sheeganaya dowladdii lixaad oo adduunka ugu xooga badan haddana sheeganaya dowladihii caalamka ugu xooga badnaa sheeganaya ayay waxay tuseen oo bareen duruus lama ilaawaana laba bilood bay ku sii siqayaan inay macnaha maraykan iyo faransiis iyo ingiriis iyo dhammaan inay soo taqadumi waayaan inay wax qaban waayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala waa uu guuleeyey maanta waxaa u dambaysay inay dadkii inay oksijiinta ka fureen oo soddon iyo sagaal hal macnaha ay ku tegayaan inay isbitaalladii duqaynayaan inay ambalaaska duqaynayaan war waxaas oo dhan habay yaraatee muslimiin wax kama dhimaan waa isdifaacayaan sidii ninkii shaacirkaha uu yidhi kullu ummatin daa'icun xaqaha idaa lam yu'ayid midfacu dakhmu ummad kasta xaqeedu bannaanku yaallaa waa liitaa haddaan madfac weyn lagu difaacayn ummad kasta maanta waxaa la laynaya kuwii gudaha ugu jiray ama ayagii iyo reer khaza waxa weeye sankooda iyo wejigooda iyo xabadkooda kor u taagan ayagoo leh xasbuna allah wa nicma alwakiil ayagoo leh waxa weye allaahu mawlaana walaa mawlaa lahum ayagoo leh muslimiintii baa noo soo ducaynaya ayagoo leh tawaaqiit alcarab khaabuu wa khasiruu ayagoo leh yahuudda waxa weeye haaulaa'i aljubanaa waxa weeye yahuud gaalaa buunbuuninaysa oo wax ka dhigaysa mooyaane waxa weye barqo meeshaa ma joogteen waxa weye barqo kuma nagaateen muslimiinta waxaan leeyahay waad guulaysateen waad damqateen waad ilmayseen waad soo jeedeen sulusuleyl alakhiir waxaan isku dardaarmaynaa reer khaza intaysan daalin yaanaan daalin ayagoo dhimashada iyo geerida iyo xabadda annagu yaanaan daalin aannu soo jeedno haweenku ha duceeyaan araamishu ha duceeyaan masaakiintu ha duceeyaan wa ducaau ducaa waa silaaxulmuumin ilahi wuxuu yidhi udcuunii astajib lakum maanta waxaan hayna ma jira ila ducaa ducada aan labalaabno walaalayaal waannu guulaysanaynaa insha allah dhiiggeenna waxaan ku difaacaynaa haza waxaannu ku difaacaynaa baytulmaqdes iyo ducadayaga iyo caqligayaga iyo tadarucayaga acmaasha un wanaagsan reer haza aan u hadiyeyno acmaasha un wanaagsan aan samayna dheh ilaahu camalka iigu fiican maanta reer haza ku gargaar wabtaquu ilayhi alwasiila acmaasha aan u hadiyeyno ilaahu camalkayga sidii saddexdii ninoo godka gashay acmaashayna reer haza aan u hadiyeyno walaalayaal waana la guulaysanaya waxaad arki doontaan reer haza oo guryaha dhisanaya yahuudiyoo laabatay annagiioo guulaysanay muqdishoo la galay muslimiintoo guulaysay ayaa la arki doonaa in sha allah wamaa dalika cala allahi bicasiiz wajazaakum allahu khayran wasal illah wasalam calaa nabiyina maxamedin waa hagaagkaasi wuxuu ahaa sheekh maxamed axmed balli xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuuddana caawo waa naga intaa aad buu u mahadsan yahay ismaaciil salaad ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal guud ahaanna intaas ayaana caawa ku soo gebagabaynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balana inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuhu
الفتح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب